barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee v o a somali com
duur wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba waa shan iyo tobanka bisha oktoobar sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka waana duhurnimo axada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mida barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan hablo dhallinyaro ah oo kadib markii ay jaamacadda ka qalinjibiyeen magaalada laascaanood ka sameeyay ganacsi ku cusub halkaasi oo aan horay uga jirin
ujeedada ugu weyn aanu ka leenahay waxaa weeye in la ogaado dhallinyaradu inay samayn karto hal abuur in dhallinyaradu caqabado badan ay ku iman karaan kadib in ay ku guulaysan karaan wixii ay markaa hadaf u leeyihiin in qof kasta oo bili'aadana hadafka uu leeyahay uu kaga dhabayn karo iyo sidoo kale inaan tusaale u noqonno dhallinyaro badan oo iyagus leh lacag idinka oo aan haysan waxaan bilaabi kartaan
kaalmiyo heesaha ayaa iyaguna ka madhnaan doonin barnaamijka duhurnimo oo heesahaan idin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale waxaa ka marnayn meesha ayadana xubintii cayaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida
tirada dhimashada dadkii wax ku noqday qaraxii kala dhacay iskiiska soobe ee magaalada muqdisho maalintii shalay ayaa lagu soo warramayaa inay sii kordhay iyadoo wararku ay sheegayaan inay gaadhayso inta u dhaxaysa toddobaatan ilaa siddeetan qof waxaana weli sii socota baadigoobka dadka iyadoo dhismayaashii soo dumayna laga soo saaray saaka in ka badan labaatan qof waxaana weli socotaa dadaalada lagu daaweynayo dadkii dhaawacyadu ay ka soo gaadheen qaraxaasi iyadoo shacabku ay horkacayaana madaxda ugu sarraysa dowladduna ay bilaabeen in ay dhiig u shubaan dhaawacyada xaaladooda lala tacaalayo dowladda soomaaliya iyaduna ku dhawaaqday saddex maalmood oo borordiiqa iyadoo calankana hoos loo dhigay
koox ka mida isis ayaa laga soo daadgurayay magaalada raaqa ee dalka suuriya halkaasi oo uu ka dhaqangalay heshiiska uu taageerayo maraykanka ee la doonayo in lagu badbaadiyo maleeshiyada suuriya ee iyagu isu soo dhiiba afhayeen u hadlay milatariga ayaa waxa uu sheegay axadda maanta ah in dagaalyahanadu ay u haysteen dad rayid ah inay ka dhigtaan gabaad goobta laga soo daadgurayey dhinaca kale dagaalka ayaa weli waxa uu kasii socdaa qeybo ka mida suuriya wuxuuna u dhexeeyaa ciidamada s d f iyo sidoo kaleeto kuwa kaleeto ee jabhadda la dagaalamaysa isis
duhur wacana wanaagsan dhegaystayaal ayaan idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaanan toddobaadkan kusoo qaadan doonaa hablo dhallinyaro ah oo kadib markii ay jaamacadda dhameeyeen magaalada laascaanood ka yeegleelay ganacsi ku cusub magaalada oo aan hore uga jirin wariyaha v o eda cabdikariin olol ayaa la kulmay islamarkaana ka waraystay sida ay fikraddan ku keeneen iyo weliba hanaanka ay ugu socoto
dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ayaynu ku eegi doonaa magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaa gabdho dhallinyaraha waxay ka hirgeliyeen barnaamij ay hal abuureen kaasoo ay ugu talagaleen in goobaha kala duwan ee magaalada laascanood oo ku yaalla ay geeyaan cunooyinka kuwaasoo goob kasta oo qofka u baahdo ay ugu tegayaan waana markii ugu horreysay arday dhammaysta jaamacadda nugaale ee ku taalla magaalada laascanood ee gobolka sool ay sameeyaan fikrad dhaqaale iyagoo ay ka abuuranayaan haddaba barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka ayaanu waxaan ku waraysinay miskii cabdixakiin cumar iyo saynab cabdiraxmaan muuse sidoo kale iyo sakariya maxamed ciise oo isaguna barnaamijkaasi qayb ka aanu wax ka weydiin doono muhiimadda hal abuurnimadu ay leedahay iyo in dhallinyaradu ay samaysato ganacsi ay iyagu iska leeyihiin cabdikariin aada badan mahadsan tahay waan ku dhownahay barnaamijka magacay waa miska cabdixakiin cumar waxaan ka mid ahay gabdhaha hirgeliyey fikradan cusub laba kun iyo lix toban ayaa jaamacadda ka baxay kuliyadda maamulka ee maareynta muddadaa sanadka waxaan iskaga jiray muddo aan shaqaale soo ahaan jiray muddadaa siminaar soo geli jiray laakiin maanama dhicin inaan qoob shaqaale toosa aan noqdo markasta waxaan ku fikir jirnay inaan shaqaa cusub la imaado alxamdulilah maantana waxaanu bilownay kifaax delivery and cafeteria oo ah adeeg lagu shaqayn doono dhammaan bulshooyinka ku nool gobolka sool adeegaas oo lagu geyn doono goobta ay goobta markaa ka shaqaynayaan taasna waxaa keentay in aan tusaale u noqono dhalinyarada kasoo toosta dhalinyarada qalinjabiya ee kasoo toosta gudaha magaalada laascaanood iyo guud ahaan geyiga soomaalidu degto ardaygu markuu qalinjabiyo wuxuu doontaa shaqo laakiin isagu inuu isku dayo inuu shaqo abuurto sida anagu maanta aanu samayna oo kale runtii miskayaan barnaamijkana soo bandhigteen waa barnaamij aada u muhiima dhallinyarada guud ahaan ay helaan xirfada iyagu ay ku shaqaystaan ama ay noqdaan bal markaa ujeeddada aad ka leedihiin inaad xal abuurtaan oo aad soo bandhigtaan oo dhallinyarada kale gobolka sool maadaama aad gabdhana tihiin waxa ugu badanaad ka leedihiin muxuu yahayna ujeedada ugu weyn aanu ka leenahay waxaa weeye in la ogaado dhalinyaradu inay samayn karto hal abuur in dhalinyaradu caqabad caqabado badan ay ku iman karaan kadib in ay ku guuleysan karaan wixii ay markaa hadaf u leeyihiin in qof kasta oo bili-aadana hadafka uu leeyahay uu kaga dhabayn karo iyo sidoo kale inaan tusaale u noqono dhalinyaro badan oo iyagus leh lacag idinka oo aan haysan waxaan bilaabi kartaa runtii markaan nagu bilaabanay lacagaada weyn maanu haysan waxyaalaha yaraan iska soo jartanay ama faamiligaanu ka soo qaadnay ayaanu kusii bilownay alxamdulilah maantana wataa way noo hirgashay marka waxaan leenahay waxaan ujeedada ugu weyn aan ka leenahay waxaa weeye in dhalinyaradu aad tusaale ka dhigato in hal abuur lala iman karo sidoo kale saynab cabdiraxmaan muuse waxaad ka mid tahay hablaha barnaamijkaasi hirgeliyey bariga waran marka aragti ahaan aada habla tihiin doonaysaan inaad hal abuur samaysaan cabdikariin aad baad mahadsan tahay magacay waseyn cabdiraxmaan muuse waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda nugaalka qalinjabisay faculty of community development and leadership su-aashaad cabdikariin weydiisay haddaan ka jawaabo waxay tahay qofka horto inuu creativity lahaado hal abuurnimo lahaado weegeesinimana odhan kara marka koowaad fikradda markaanu sameynayna waxaan rabnay dhalinyar badan inay nagu dayato dhalinyar badan waxaanu qabana inay wax ka duwan qabato arrinka markaanu qabanaynay maaha business magaalada ka jira inaanu ka daba qaadano laakiin aniyo miskii wax badan bilo badan bay nagu qaadatay inaanu ka fikirno bal businesskee magaalada ka banaan wax aynu horumar ku gaari karno magaalada ka banaan den waxaa noo soo baxay barnaamijka deliferiga ah oo macnaheedu yahay in qofkii shaqaalaha ama qofkii dalbada gaari loogu geynayo cuntaduu dalbada cuntooyinkaasu ka duwan cuntooyinkii hore aynu naqaanay tusaalahaan barnaamijkaas oo kale dee waxaad waad ku dhiirateen fikraddana waad keenteen waxyaaba had iyo jeerna la sheega marka dhallinyaradu ay fikrad soo kordhiyaan waa dhanka dhaqaalaha bal iga waran arrimahaas oo kale iyo siyaabaha dhallinyarada kale ay idinku dayan karaan aad leedahay caqabadaas oo kale waa laga gudbi karayaa haddana bilow aad u tihiin in barnaamijkii uu guulaysto oo uu hirgalo caqabadaha waxa lagaga gudbi karaa in dhalinyaradu marka hore ay baqdinta iska dayso inay dadka waaweyn ee waalidiinta ugu horeyso ay la tashadaan inay shirkadaha la tashadaan den xoog bay helayaan iyo maalgelinba laakiin qof isagoon waxba raadin ma odhan karo layma maalgelin oo investment layma sameyn marka waxa odhan lahaa dhalinyaradu ha raadiso marka hore waxna researcha ku samayso sidoo kale sakariya maxamed ciise waxaan ka hadalnay fikradda gabdhahan ay soo bandhigeen bal muhiimadda dhalinyaradu ay u leedahay inay wax sameeyaan gaar ahaan gabdhahan ee arrinkana soo bandhig runtii waa wax dhammaan ummaddu ay ku faraxday waana runtii barnaamij loo baahnaa waxaay kutusisaa tusaale ahaan barnaamijkan ay habluhu soo bandhigeen waxay sheegeen in xafiis kasta iyo xarun kasta adeegii loo geynayo magaaladeena laascaanood ee xarun goboleedka sool runtii waad ogtahay qofku inuu masaafo u aado ama isagoo shaqadii uu ka baxo inuu u doonto bareeg uu doonto ama cunto fudud uu kasoo cuno marka runtii tan waxay sahlaysaa oo horumar ay u tahay in qofkii isagoo xafiiskiisa jooga shan iyo toban daqiiqo meeshii soddonka daqiiqa ama labaatanka daqiiqa ay ka lumayeen in shan iyo toban daqiiqa ama ka yar uu adeegii uu markaa u baahnaa uu helayo taasoo markaa gabdhahaasi ay inoo sahleen ee waa tallaabo muhiima oo loo baahnaa gobol kastooo loo baahnaa guud ahaanna ay kaga dayan doonaan ee gu- gobollada soomaaliyeed ay kaga sii dayan doonaan marka waa arrin muhiima halabuurnimada dhallinyarada oo kale iyo in dhallinyaradu ay hal abuur kusoo dhiirato ay waxay leeyihiin sameeyaan kuwo badan aynu aragnay inay jaamacadaha ka baxeen oo kale oo qaar ay fikradaha ay hayeen oo kale la cabsanayaan ama qaar guryaha la joogaan oo kale maxaa ay noqon karaysaa in la- ay ka bartaan Ee, runtii cabdikariin waxaa jira dad fara badan oo een, dhameeyey jaamacadaha oo runtii guryaha iska fadhiya ama hadiiba kole badaha jeexaya ama ee, falalka kale ee hadiiba kole dhalinyarada inta badan loo adeegsado loo adeegsanaya ee taasi waxay keenaysaa qofkii markii uusan uusan dhiirasho lahayn ama geesinimo uusan la iman oo xirfad noloshiisa uusan aaminsanayn oo hadiiba kale waalidkii uusan la tashan qofkaasi wuxuu noqonaya qof nolosha ka dhaca oo halkaas ka fadhiya laakiin waxaan kula talina dhalinyarada inay waalidiintooda la tashtaan inay familigooda iyo dadka hadiiba kule ay een, dhaqaalaha haysta ay la tashtaan inay shirkadaha eh, iyo iyo xarumaha waaweyn ee deeqda lacagta bixiya ee dadka si amahaya ay la tashtaan kabacdina ay keenaan qorsho ay dadka wax ugu qabanayaan oo ugu faa'iideynayaan miska ayaynu dib ugu noqonayna miskii markaad mashruucan soo bandhigayseen amaad hal abuureyseen barnaamijkan oo kale waxyaabaha laydinka baahan yahay aad samayseen ee inaad sii ogaataan maxaa ka mid ahaa Ee, runtii waxaan aad wakhti badan ugu luminay in aan ogaano goobaha aan geyn doono meeshan in adeegan ay heli karaan taasaan wakhti ko- badan ku luminay waxaan sidoo kale wakhti badan aga lumtay een, fikradda haddaan samayno in een, ay noqonayso fikrad sii soconaysa iyo inay tahay mid joogt- een, joogsanaysa inay ta noqonayso mid wax gobolka wax kusoo kordhin karta iyo mid gobolka wax ka dhimi karta ee noqon noqon een, noqon doontaba waxyaalo badan baan aad uga sii fikirnay tusaale ahaan oo kale een, markay gabdhuhu barnaamij soo bandhigayaan ama ay fikrad keenayaan wiilasha oo kale iyo gabdhuhu maxay kaga duwan yihiin bay kula tahay inaad een, fikradiina soo bandhigtaan oo hal abuur aad samaysaan oo aad dadkana ku qancisaan aad bay u adag tahay taa adoo gabadha weliba jaamacad markaana dhameeyey inaad bulshadii aad ku noqonaysid een, weliba markaana aad waday fikrad cusub een, bulshadu guud ahaan aad bay kuula yaabasaa adoo gabadhana waxaa laga yaabaa in aad kugu sii dhibaateeyaan oo yidhahdaan ma adoo gabadha ayaad cunto u geynaysaa ilaan rag bay ka odhanayaan Een, si kale meekaaba laga sii eegay laakiin ma oga habkaanu marano iyagu su-aashaaba ku weydiin ayaa laga yaabaa adoo gabadha inay la soo boodaan Een, taasna runtii waxaan ogahay inaan een, leenahay gaashaankeeda Een, haddaanu dhibaatada een, aanan dhabar ka saaranayna maanu een, qaadeen marka runtii bulshada hadalkeeda qofka u daciifa waa qofa markii horeba aan higsi lahayn waxaa la yidhahdaa dhallinyaradu waxay hayaan fikrado kala duwan oo aada u badan een, waxyaaba aad ku aragteen dhallinyarada maxaa ka mid ah in fikrado fara badan oo cid ka maalgelisana ay u baahan yihiin Een, runtii markaad een, saddex qof ama afar qof aa meel iskugu timaadaan labadii qofa kamid a waxay hayeen fikrad laakiin qofku wuxuu la soo markiiba tiraa maxaad ugu dhaqaaqi weyday wuxuu keenaya lacagta ku baxaysa mashruucan ama fikraddan aan wadaa lacag aan awooda maaha xog ku filan ma hayo haddii uu een, mar lacag helo inuu haddii lacag la maalgelinayo inuu helayo war ma hayo marka dhalinyarada waxaan aad iyo aad ugu wacyigelinahay in ay raadiyaan meelaha xogta laga helayo oo tusaale ahaan inay raadiyaan bangiyada dad- dadka u maalgeliyaan dhalinyarada u maalgeliyaan waxyaalaha qofka hadduu aada uga dhow yahay waa qofka badanka fikradiisa u hirgasho laakiin qofka fikradda haysta iyo aanan fikradii fulin waa qof aan xog badan haysan baan dabcan aaminsanahay barnaamijkan aad soo bandhigteen oo kale wuxuu u baahan yahay maalgelin ma jirtaa cid idin kala qayb qaadatay ama aad ballanqaad idiin samaysay si aad u heshaan cid idin caawisay idin garab istaagtana Ee, runtii barnaamijkan markuu soo baxay dad badan baa aad u jecel inay lagala qayb qaataan way jiraan ballanqaadyo aada u fara badan een ay kamid yihiin shirkada dahabshiil oo iyagu ballanqaad noo sameysay inay maalgelin noo sameyn doonaan insha allah waana rajeynayna inay kaga dhamayn doonaan kuwo kaloo badanna waan rajeynaa iyaguna inay ballanqaad noo sameyn doonaan een dad badan baa jira dhalinyarada jecel inay dhiirigeliyaan laakiin goormaa dhalinyarada la gelin- la dhiirigelinaya oo marka iyagu soo istaagaan oo ay ugu talagalaan in la dhiirigeliyo waxna ay la yimaadaan qof markuu wax la yimaado ayaa wax loogu dari karaa ama wuxuu niyadda ku hayo la ogaado laakiin qofku intuusan maskaxdiisa wixii kasoo saarin inna waxma weydiinayso Een, sidoo kale saynab cabdiraxmaan waxyaabaad is leedahay sal way u noqonayaa in dhallinyaradu ay isku tashadaan oo fikradooda halabuurnimadana kor loo qaado maxay tahayna Een, wax walba geesinimada iyo decision makingka kama soo hadho qofka hadduu go-aan qaadasho leeyahay hiigsiyo horumar ba uu gaadhaya marka dhalinyarta waxaan odhan lahaa habaqina dhalinyarta fikirkiina kala tashada cid walba kala tashada aakhir guul baad ka gaadhaysaan cid investment iyo maalgelin idiin samaysana waad helaysaan tusaale ahaan een, saynabay adigu jaamacaddaad dhammaysay een, bal ka waran kulliyaddaad dhammaysay iyo shaqadan hadda aad fikraddeeda hal abuurtay een, ma iskeenayaana cabdikariin kuliyada dhameeyey waa community development and leadership haddan macnoo sameeyo horumarinta bulshada iyo hogaaminteeda kuliyadeydu bulshada meel nabka ma jirto dhinac walbay kasoo galaysaa siyaasad haday tahay business haday tahay dhinacay ka maqan tahay ma jirto marka waxyaalaha igu dhiirigeliya inaan meel walba galo ay kuliyadeedu kamid tahay wax walba noolay tababara dad badan baa cabdikariinoo jira oo dhalinyar badan ka guuxaysa innaga naga guuxaysa laakiin dhalinyartu ay baqaso isleeda cidna idin maalgelin mayso shirkado badan baa hortoo diyaaraha fikradaha kuley in badan waa la sheegay qaarna way qarsoon yihiin tusaalahaan gabdhahoo kale marka laga hadlayo ay jaamacadda dhameeyaan doorka horumarinta bulshada iyo fikrad soo bandhigista marka laga hadlaya siinawey oo aad is leedahay gabdho badan oo adiga saaxiibada ama jaamacadda kula dhameeyey may soodan kari lahayd boqolaal baa jira gabdha ah oo aragtidoodii la aamusan iyo fikradoodii haa cabdikariino gabdho badan baa markaad wareysato oo jaamacadaha dhameeyey baa ku odhanaya waanu baqanaa barnaamijka ma gelin karno inaanu ku fulshilanaanu ka baqanaa waxaa lahay baqdinta iska saara wax walba waa geesinimo qof walbana oo lagu soo tabcay oo kumanaan kunba waxbarashadiisii kaga soo baxday waalidka sin waalidkii dhir ay beerteen bay nahay say midha nooga gurtaan waa inaynuu shaqaynaa baqdintana joojiya tashada wixii annaga ka dhalinyar ahaan ay nooga baahdaan oonu ka caawin karnaa oo taliya tusaalaaba sakariya waxyaabaad is leedahay dhalinyaradu way ku guulaysan karayaan oo horumar bay ku gaari karayaan inay fikradooda soo bandhigaan maxaa ka mid ah howlo fara badan sida dee runtii jaaniskan hadda gabdhuhu ay ummadda u sameeyeen waa runtii boos meesha ka baxana ka maqnaabuha haddii qofku isku dayo inuu shaqaysto oo shaqo uu sameeyo wax kastoo aad qabato caagad biyaa oo aad meel la fadhiisato runtii waxay kuu noqonaysaa sharaf bay kuu noqonaysaa waayo shaqa sharaf leh marka cabdikariinow dee waxaa jira shaqooyin fara badan oo bannaan oo dhalinyarada u bannaan runtiina dhalinyaradu ay iska weynaysiinayaan oo arkayaan tusaalahaan waxaa laga yaaba gabdhaha inay yidhahdaan cunto ay galeen iyagoo jaamacad dhameeyey bay cunto cunto yar bay warwareejinayaan oo macmacaana marka runtii waa waa mustaqbal darrada iyo hami xumada dhalinyarada haysata qofku wuxuu sharaf ku leeyahay inuu shaqaysto hal doolarna ha ahaatee laba doolar ha ahaatee wixii kuu soo baxaya taasaa sharaf ku ah mustaqbalna ku ah laakiin inaad iska joogto oo guri kasoo toosto guriga aabbaha soddonka sana ama labaatanka sana aad kasoo toosay cuntada kasoo cunaysa in haddana kasii cunto waxay kuu tahay sharaf darro maxaad ku talinaysaa waxyaabaad soranayso muhiimad gaar ayay u tahay dhalinyarada inagoo barnaamijkeena gunta iyo gabagabadiisa ku jira cabdikarina waxaan ku talin lahaa dhalinyarada markoowaad inaan baaq aan u jeedinayo inay ka faa'iidaystaan fursadooda camal waayo maalin kastoo ku dhaafta ee kugu soo noqon mayso cimrigeedii iyo waqtigeediina u tegaya waxaan kula talin lahaa dhalinyaradu inay ku dhiirato sidii ay u sameyn lahaayeen qorshayaal ay noloshooda ay ku maareynayaan ku maareynayaan bulshadooda deegaankooda iyo gobolkoodaba miski waxyaabahaad is leedahay tusaale uu noqon doonaa oo waa laydinka dhexli doonaa barnaamijkiinan aad soo bandhigteen bal ka waran taas runtii waxaa tusaale u noqon doontaa gabdho badan oo jaamacadda ka baxay iyo kuwa ka bixi doonaba sidoo kale waxaa wax anaga noo muhiima xasuus noo ah in waalidkana waxna baray wax ku soo celinay sidoo kale gobolkaygii in aan horumarkiisa iyo bilicdiisa iyo in gobolkuu leeyahay meel adeeg dheriferiya runtii waxaa noo taha wax aanan ku faahi doonay wax xasuus noo aba su-aalaha ugu faraha badan ee had iyo jeer dhalinyaradu ka hadlaan waxa weeye inay ka baqaan inay wixi sii wadaan oo fikraddii markay hadhow helaan ama ku guulaystaan oo kale bal ka waran idinku waxaad leedihiin sal waa uga dhignay inuu mashruuciina guulaysto dadku marka badanka ay joojiyaan wax waa marka ay doonayaan lacag qof markuu lacag helo mashruucaasna ugu hirgalo uu joojiyaa laakiin anagu waxaan rajeynaya inaanu ka duwanaano taas oo aan fikrado kale aan sii wadno tan iyadoo jirto hadeer waa kifaax keliya weliba kifaax wan baanu ka dhiganay haddii anagoo rajeyna kifaax tuunaan yeelano iyo kifaax tiriiba dadka badanka saa sameeya dadka lacag laakiin mar kasta waxaan iyo rajada siinayaa iyo awoodda siinanaa in wixii wax siin socota noqoto taana waxaaba kamid taa waxaa sii xoojinaya anagoo gabdha saaxiibabaanu nahay waxna in badanna saaxiiba soo haa isfahmay dadka waxyaala badan bay kula tagaan dabeecadda ganacsiga sii noqday laakiin insha allah qadarta ilaa dhici mayso ganacsiga inuu joogsado ama inaanu intaanu meel ka gaarno anagu lacag aanu ka yeelano in adeegii aan dadkii aanu barnay inaanu ka joojino waxaad dhalinyarada kula talinaysaan maxay tahayna talooyinkaad usoo jeedinaysaan waad diirateen fikrad baad soo bandhigteen dhalinyarada kale aad leedihiin nagaga dayda oo talooyinkaad usoo jeedinaysaan maxaa ka mid a aada baad mahadsantahay cabdikariin runtii talooyinku aad bay u fara badan yihiin laakiin kuwaalka lagu soo koobi kara maaha ardaygu markuu jaamacadda ka qaanjabiyo ma aha inuu kusii hamiyo inuu fadhiisto xafiis marawaxadii ka xidhan tahay runtii oo dee iska raaxa raaxa laakiin inuu fikrado badan maskaxdiisa kasii dharin doono inuu sii ogaado ina caqabado ka imanayaan waxaasoo dhan qofku waa inuu kusii tartaa badanka dhalinyaradu waxay shaqada waayaan ama ay nolosha uga dhacaan waa qofka uu sii rajaysta inuu helo xafiis qurux badan oo marwaxad leh lacag yaroo kooban iska qaato laakiin qofku dhalinyarada waxaa wanaagsan inuu wax isagu leeyahay haba yaraadee inuu isagu lasoo baxo ee inaadan noqon shaqaale ee aad noqoto loo shaqeeye dhegaystayaal waxaa intaasi ku eg barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aan ku eegaynay fikrado ganacsi oo dhanka shaqa abuurka oo ay sameeyeen saddex gabdhood oo jooga magaalada laascanood barnaamijkaasi nagala qayb qaadanaya hibada iyo hal abuurka miski cabdixakiin cumar iyo sayno cabdiraxmaan muuse sakariya maxamed ciise waxaan idiin soo jeedinaya anigoo cabdikariin olola dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
yaga magaalada laascaanood cabdikariim olol aad ayuu u mahadsan yahay markana kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha maxamuud mascada ayaa inoo haya
runti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha horyaalka dalka ingiriiska haddii aan ku bilaabo kulamo doora ayaa xalayto iyo shalayba dhacay kooxda kubadda cagta ee watford ayaa gurigeeda ku soo dhoweysay arsenaal ciyaartaasi waxay ku soo gebagabowday labiiyo hal oo guusha ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee watford qaybtii hore ciyaarta waxaa arsenaal ay ku hogaaminaysay hal gool iyo waxba uu ciyaaryahan mete saakar u saxiixay kooxda arsenaal hase yeeshee qaybtii dambe ciyaarta markii laysugu soo noqday tababaraha kooxda watford ayaa waxaad moodaysay inuu qaabka ay kooxdiisu ciyaaraysay wax weyn ka bedelay islamarkaasina waxa uu marco silva u ekaa nin ka guul helay tababaraha kooxda kubadda cagta ee arsenaal arsen benger oo aad moodayso maalmahan inay ka sii madoobaanayso isla markaasina ay taageerayaashiisu haatan ku kacayaan maalinba maalinta ka dambaysa hase yeeshee martin kiyon oo mar u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa guuldarrada soo gaartay arsenaal intii uu dusha u saari lahaa macallinka waxa uu kala duldhacay ciyaaryahan masad usil oo qaybtii dambe ciyaarta la soo geliyey isagoo kooxdiisa gool ka khasaariyey waxaa dad fara badan ay isweydiin karaan maxay tahay sababta martin kiyon uu uga maadanayo inuu wax ka sheego macallinka arsenaal ee arsen benger islamarkaasina uu u bartilmaameedsado mar kasta ciyaaryahan masad usil oo guuldarradii soo gaartay aan keligii lagu aanayn karin marka la eego qaab ciyaareedka kooxda kubadda cagta ee arsenaal ay qaybtii dambe ciyaarta la soo shirtagtay waxaase dad fara badan ay maanka ku hayaan halka ay kooxda arsenaal iyo usil isla gaari doonaan isagoo heshiiska uu kooxda kula jiro uu haatan gabagaba marayo islamarkaasina uu diiday heshiis kale kooxda kula sii joogo inuu u saxiixo isaga keliya ma ahane alexis sanjes ayaa isaguna haatan aan weli wax heshiisa kooxda u sii dheeraynin kulan kale oo xiise badan oo dadku ay wacdaro ka filayeen ayaa waxa uu dhex mariyey kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo manchester united hase yeeshee sidii la filayay ciyaartaasi ma noqono eber iyo eber bareejo ah ayay labada kooxood ku kala tageen walow kooxda manchester laga gacan sarreeyey haddana macallin muriinho waa lagu yaqaanay xeeladaha noocaasi inuu ku ciyaaro marka uu la ciyaarayo kooxay isku awood yihiin oo uu gurigeedana ku ciyaarayo inta badan muriinho waxa uu raadiyaa markaa inuu dhibic helo amase uu kooxda kontara ataago oo uu gool ka dhaliyo siduu difaac ugu jiro si kastoo intahaba guul halkaa lama kala helin oo labada kooxood bareejo ayay ku kala tageen banley hal iyo hal bareejaha waxay la gashay kooxda kubadda cagta ee westham united hase yeeshee kooxda crystal bales ayaa guuldaradii hase ahaatee kooxda crystal bales ayaa guusheedii ugu horreysay ee horyaalka dalka ingiriiska hanatay waxa ay ka badisay kooxda kubadda cagta ee chelsea oo guuldaradii labaad oo xiriir ah ay soo gaarto iyadoo kulankii kan ka horreeyey ee manchester city ka badisay crystal bales laba iyo hal ayay chelsea kaga badisa hase yeeshee kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa awooddeeda sii muujinaysa waxa ay kooxda stoke city ku dharbaaxday toddoba gool iyo laba waxaana haatan muuqanaysaa inay horyaalka dalka ingiriiska iyadu haatan laba dhibcood ku hogaaminayso swan city ayaa iyaduna gurigeeda ku badisay oo halsfield town ayay ka badisay laba iyo barayeyna guusha ku raacday tottenham hatsba ayaa guushii ugu horreysay ee ciyaaraha horyaalka dalka ingiriiska ku gaartay garoonkeeda ay maalmahan ku ciyaaraysay ee wimberley stadium hal iyo ebar ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee f c barnmouth haddii aan jaleeco horyaalka dalka talyaaniga kooxda kubadda cagta ee yuventus ayaa guuldarro la dhadhansiiyey oo labiiyo hal waxaa kaga badisay lazio romana gurigeeda ayaa lagaga badiyey oo napoli ayaa hal iyo eber kaga badisay kooxda kubadda cagta ee napoli ayaa iyadoo haatan horyaalka dalkaasi talyaaniga waxay ku hogaaminaysaa shan dhibcood la liigana kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa dirqi kaga badisay kooxda gitafe oo labiiyo hal ayay guushu ku raacday ciyaaryahan karim benzima iyo christiano ronaldo ayaa goolashaasina u kala saxiixeen weliba goolka guusha daqiiqadii siddeetani shanaad ayuu ciyaaryahan ronaldo u saxiixay hase yeeshee kooxda kubadda cagta atletico madrid oo gurigeeda ku ciyaaraysa ayaa barcelona soo dhoweynaysay dardartii barcelona iyo guulihii ay gaaraysayna way hakisay oo hal iyo hal bareejo ah ayay ku celisay weliba kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa bareejada la timid oo ciyaaryahan suwares ayaa kubad loo soo baasay madaxa ku dhaliyey sidaasina waxaa lagu holleyey oo cagaha loo dhigay barcelona iyo laacibkooda leonel messi oo ciyaarahan oo siddeed kulan la ciyaaray oo keliya koob iyo toban gool dhaliyey dhegaystayaal xubinta ciyaaruhuna waa naga intaa tan iyo kula dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud mascad ayo xubintii ciyaaraha dhegaystayaal aan intaasi kaga soo gudubna haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa waa nastaxindha iyo weliba heestii gelbis waa hagaag dhegaystayaal heestaasi galbis iyo weliba codka fanaanada nastaxaindho ayaannu idinkaga tegi doonaa idaacaddaydii duhurnimo halkan si wadi jira idinku daadiinayeen saare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo weliba dhinaca iskudabiridkoo bashiir abi karin noo joogay waxaanu idin leenahay tan iyo kulan dambe nabadgelyo
gacan qaada